halkana waxaan idinku soo gudbayna muxaadarada cinwaankeedu yahay annasiixa linnisaa umada waana khusaysa dumarka waxaana soo jeedinayaa sheekh cabdilaahi xasan xaashi alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ibtadaa bihadyihi ila ywm اddiin ama bacdu asalaamu alaykum waraxmat اllahi wabarakaatu insha allahu tacaala walaalayaal muxaadaradeenna maanta waxa ay noqon doontaa nasaaix caama linisa nasaaix iyo talooyin guud oo ku wajahan dumarka muslimaadka ah gabadha muslimada waxaa looga baahan yahay walaalayaal marka koowaad inay noqoto mid ilaahay subxaanau watacaala ku xidhan rabbina tabaaraka watacaala ku kalsoon aaminsan oo ictiqaadsan ana anafca wadura biyadihi laa biyadi gayri in waxtarka iyo waxyeeladu ilaahay subxaanau watacaala gacanta ay ugu jirto ilaahayna subxaanau watacaala addoomihiisa uu ku filan yahay oo cid kale aanay u baahnayn kuwa nool iyo kuwa dhintay toona ilaahay baa subxaanau watacaala arrinta noocaasiya ka ballan qaaday aman yujiibu lmudbara idaa dacaah wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaء alardi a ilaahu maca allah ilaahay wuxuu leeyahay subxaanau watacaala yaa dadka dhibaataysan dhibaatada marka ay baryaan in laga kor qaado yaa ajiiba ilaahay subxaanau watacaala wuxuu leeyay dhibaatada yaa dadka ka kor qaada yaa idinka dhigay kuwa dhulka jooga oo dhulkan ka taliya oon ilaahayn subxaanau watacaala ilaahun maca allah macid ilaahay caalamka la maamusho ayaa jirta ilaahay subxaanau watacaala walaalayaal wuxuu aayaddan qur-aanka inoogu tilmaamayaa dhibaato kastoo ibni aadamka la soo gudboonaata noocay doonaysaba ha noqotee cidda ka kor qaadi kartaa inuu yahay isagoo qura arrinta noocaasiina ay tahay in ilaahay subxaanahu watacaala lagu gaar yeelo cid kale haba yaraatee aan la weydiisan waxaa kaloo rabbigeenu yihi qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illah in araadanii allahu bidurin hal huna kaashifaatu duri aw araadanii biraxma hal huna mumsikaatu raxmatih qul xasbiya allahu calayhi yatawakal ilmutawakiluun waxaa rabbi uu leeyahay subxaanau watacaala waxaad tidhaahdaa waxaad ka warantaa kuwan ilaahay sokadii aada baryaysaan ama ha noqdaan kuwa ibni aadama ama wax manoola ah haddii ilaahay subxaanau watacaala dhibaato u ila doono dhibaatada rabbi ila doono meeyo kor qaadi karaan jawaabtu waa caddahayo waa maya haddii ilaahay naxariis iyo khayr iyo wanaag uu ila doono ilaahay raxmadiisa ma qaban karaan oo ma iga hor istaagi karaan jawaabtu waa maya mar haddii arrintu sidaasi ay tahay haddaba ilaahay ku xidhnow subxaanau watacaala oo waxaad tidhaahdaa xasbiya allah ilaahay baa igu filan subxaanahu watacaala ilaahay baan naxariistiisa iyo fadligiisa weydiisanaya ilaahay baan caafimaad iyo caruur weydiisanaya rabbi baan tabaaraka watacaala khayr adduunye iyo mid aakhira baan weydiisanaya wax allaala wixii dhibaato ay haysata rabbi baan tabaaraka watacaala ka magangelaya ka magangelaya oo aan ka barya inuu iga kor qaado cid kaleoo dhibaatadayda aan u bandhiganaya ma jirto calayhi yatawakal ilmutawakiluun waxaa rabbi aayadda uu kusoo gebagabaynayaa kuwa doonaya inay cid tala saartaan oo arrimahooda ay u dhiibtaan oo ay ku kalsoonaadaan oo qalbigooda ay ku xidhaan ilaahay subxaanau watacaala oo quraha tala saartaan waxaa marar kaloo fara badan walaalayaal ilaahay subxaanau watacaala uu inoo caddaynaya kuwan dadka qaarkood ay baryayaan ama ha noqdaan malaa'ig ama ambiye ha noqdaan ama saalixiin iyo awliye ha noqdaan inay yihiin xagga awoodda addooma inagoo kale ah oo wax inagu aynaan qaban karin iyagu aanay qaban karin khayr iyo raxmad iyo wanaag aynaan keeni karin iyagu inaanay keeni karin dhibaato inagu aynaan iska duwi karin inaanay iyagu inaga duwi karin ina aladiina tadcuuna min duuni illahi cibaadun amhaalukum waxaa rabbigeenu leeyahay kuwan aad baryaysaan ilaahay sokadii waa addoommo idinkoo kale ah sida idinku aydaan waxba u qabsan karin baan iyaguna waxba aanay idinku qaban karin fadcuuhum falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin bal baryo u yeedha buu leeyahay rabbi subxaanau watacaala oo waxtar weydiista iyo waxyeello inay idinka kor qaadaan bal ha idin ajiibaan haddii run aad sheegaysaan xaqiiqaduna waxay tahay waa inaanay ku ajiib ahayn dadka dhintay amaba se dadka kaa maqan maanta oo dhan haddaad u yeedhanaysaad gurmad iyo gargaar weydiisanayso haddaad waxtar weydiisanayso ama waxyeelo inay kaa celiyaan kuma maqdaad u yeedhanaysaad gurmad yeg hayana weligood ku odhan maayaan taasina waxay caddaynaysaa inaanay waxba kuu tari karin mar haddii aanay waxba kuu tari karin rabbiga tabaaraka watacaala kule aniga ayaa kugu filan oo wax allaale waxaad doonaysa anigay weydiiso dhibaatada aad ka baqanaysana anigaa kaa kor qaadayo anigay bari ilaaha subxaana watacaala waa inaad ku xidhnaatid walaa tadcu min duuni illah maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalta fainaka idan min alظaalimiin ha baryin ilaahay subxaana watacaala sokadi cidaan waxba kugu tarahayn dhibaatana aan ku geysan karin haddaad baridana waxba kuuma qaban karaan haddaad baryadooda daysana dhibaato kuuma geysan karaan haddaad sidaas samayso oo ilaahay oo qura aad baryi weydo makhluuqaad adiga kula mida aad ku soo noqotid ilaahay wuxuu leey waxaad ka mid tahay min alظaalimiin kuwa arrinta meesheedii meelaan ahayn dhigay baad ka mid tahay ilaahay xaqii uu kugu lahaa baad cid kala siisay oo rabbi baa tabaaraka watacaala kelidii inaad barido xaq kuugu leh ilaahay subxaana watacaala mar haddaad aaminsan tahay inuu qudradiiyo awoodda dhamaystiran uu leeyahay haddaad baridana uu ku ajiibayo maxaa kuu geynaya cid kalaba inaad wax weydiisato alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay miyaanu ahayn mid addoomihiisa ku filan sidaa awgeed walaalayaal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray saxaabadiisa ridwaan ullahi calayhim haddii cid ay wax weydiisanayaan ciddaasi inay ilaahay noqoto haddii cid kaalma ay ka doonayaan inay ilaahay subxaana watacaala ka doonaan ibnu cabbaas oo in adeerkii ah wuxuu ku yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa sa'alta fas'al illah haddaad cid wax weydiisanaysa ilaahay weydiiso wa ida stacanta fastacin billah haddaad kaalmo doonaysa dhibaato ku haysato cid kaa kaalmaysa ilaahay baa subxaana watacaala kaa kaalmayn kara oo arrintaasi wax kaaga qaban karee rabbi tabaaraka watacaala icaano iyo kaalmo weydiiso waxaa taasi walaalayo marka ay tusinaysaa qofka muslimka inay tahay inuu rabbi ku kalsoonaado subxaana watacaala oo makhluuqaad isaga lamid a aanu ictiqaadin inay nafciga iyo duriga iyagu hayaan waxtarka iyo waxyeelada haddii addoonku sidaasi uu noqdo waxaa dhacaysa inay caqiido isu xoogaato xoog xoog noqoto qalbigiisuna iimaan weyne inuu dego ayaa dhacaysa ilaahayna subxaana watacaala uu ku xidhmo ilaahay subxaana watacaala addoonku haddii uu ku xidhmo dhib oo dhan rabbi tabaaraka watacaala waa ka badbaadinaya ilaahay subxaana watacaala qofka ku xidhmaa tumaaniinatu qalbi buu helaa qalbigiisu inuu xasilo uu dego cid kastoon rabbi ahayn tabaaraka watacaala oo aad ku xidhantid oo iyaga nafci iyo duri aad ka daydid inay wax kuu taraan dhibkana ay kaa celiyaan dhibaata ayuunbay kuu soo jiidayaano waxba kuu tari maayaan ilaahay bay kaa fogeynaysaa arrintaas qalbigaaga ayaa arrinta noocaasi ay daciifinaysaa caqiidadaada iyo tawxiidkaaga ayaa ay dhaawacaysaa ilaahay subxaana watacaala markaa walaalayaal ha lagu xidhnaado waxaa kaloo lagaaga baahan yahay gabadha muslimada ahi inaad ogaato ilaahay mooyaane cid kale inaanay ogeyn qeybkiiyo waxa maqan waa sifo rabbi tabaaraka watacaala la gaar yahay sifaadka rabbinimadiisa ayaa ay kamid tahay in fara badan buu ilaahay qur-aanka kariimka ku tilmaamay faqul inama algaybu lilah waxaa rabbigeen subxaana watacaala uu yidhi waxaa dadka barta ood ku tidhaahdaa nebi maxamedow kaybkiiyo waxa maqan ilaahay ayuunba og cid la ogi ma jirto walilaahi kaybu samaawaati waalard ilaahay baa iskale ogaalka waxaa samooyinka ku maqan iyo waxaa dhulka ku maqan ee makhluuqaadku aanay ogeyn caalimu lgaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaahay isaga ayaa kaybkiiyo waxa maqan og ilaahay subxaana watacaala ogaalka caynkaasi ee cid uu isla wadaajiyaa ma jirto o uu ka qayb geliya uma muujiyo makhluuqaadkiisa ambiyadoo mararka qaarkood u waxyoodo rabbi mooyaane oo waxyaabo qeybkiiyo waxa ka maqan kamida inuu u sheego mooyaane ma oga waxa weeyaan makhluuqaadku qeybkiiyo waxa maqan malaa'igtu ma oga ilaahay subxaana watacaala markii ay yidhaahdeen malaa'igtu dhulkama waxa aad ku abuuraysaa kuwa fasahaadiya inii aclamu maa laa taclamuun buu rabbi ku yidhi waxaan ogahay anigu waxaydaan ogeyn waxa ay ku dambayn doonaan warkama haysaan dhammaantood inay mubtidiin wada noqon doonaan iyo qaar hagaagsan inay kasoo bixi doonaan ambiyadu ma oga kaybkiiyo waxa maqan wixii rabbi tabaaraka watacaala u waxyoodo mooyaane jinku sidaasi oo kale ma oga waa ka rabbi tabaaraka watacaala ka waramay nabiyullaahi sulaymaan oo ilaahay subxaana watacaala jinka uu sakiray markii nebi sulaymaan isagoo kursigiisa ku fadhiya naftu ay ka baxday jinkii shaqadii adkayda ee hayeen inay halkii kasii wadeen iyagoo u malaynaya nebi sulaymaan inuu nool yahay ilahay wuxuu uhi falamaa qadaynaa calayhi lmawta maa dallahum calaa mawtihi ilaa daabatu lardi taakulu min sa'ata falama khara tabayanat iljinu an low kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu fi lcadaabi almuhiin waxaa rabbigeenu leeyahay subxaanahu watacaala markii nebi sulaymaan geeri aanu ku xukunnay nafta aanu ka qaadnay inuu dhintay kamay warhelin ilaa ilaahay subxaana watacaala ushii uu ku tiirsanaa uu soo diray aboor oo aboorku markuu cunay kursigiisii uu ka dhacay ayuunbay ogaadeen nebi sulaymaan in naftu ay ka baxday markaasaa rabbi wuxuu leeyahay jinkii waxa ay yaqiinsadeen oo si dhab ay u ogaadeen kaybkiiyo waxa maqan haddii ay ogaan lahaayeen shaqadaasi adag inaanay kusii jireen oo hadday ogaan lahayen nebi sulaymaan inuu dhintay hadday kaybka ogi inuu dhintay bay ogaan lahaayeen inuu dhintay haddii ay ka war helaanna hawshan adaga u diray ayay joojin lahaayeen markaa kuwii moodayay jinku inuu kaybka og yahayna halkaasay arrintu ugu caddaatay jinka laftooduna halkaasay ku yaqiinsadeen kaybkiiyo waxa maqan inaanay ogeyn basharkuna ma oga kaybkiiyo waxa maqan qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah ilaahay baa sidaa inala subxaanau watacaala waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow kuwa samooyinka jooga oo min malaa'ikatin ahi ma oga kaybka kuwa dhulka joogaana ma oga ilaahay oo qura ayaa subxaanau watacaala og sifaadkiiyo tilmaamaha uu la gaarka yahay bay kamid tahay qof kastoo sheegta kaybkiiyo waxa maqan inuu og yahay oo u ka warramayo qofkaasi ilaahay buu subxaanau watacaala tilmaantiisii uu ku qabsaday wuxuu sheegtay rabbi magiciisa inuu la wadaago waxaasi uu ku dhacayna waa gaalnimo sida ay muslimiintu isku waafaqsan yihiin wuxuu beeniyey aayaadka qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof muslimana uma banaano qofka arrinta noocaasiya sheeganaya ama ha yidhaahda kitaab baan ka eegaya ama dhulkaan xarxariiqaya ama foox baan shidaya amaba seef ama tusbax baan rogaya ama xidigahaan eegaya ama waxbaan xisaabinaya wuxuu doonayaba ha sheegtee in in la rumaystaa qofkaasi ma banaana in la rumaystaa inay khatar tahay buu rasuulkeenu inooga warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi rasuulku man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed qofka faaliya u taga waa ka keybkiiyo waxa maqan inuu ogyahay sheeganaya oo ka rumaysta waxaasi uu sheeganayo oo u maleeyo waxa maqan inuu ogyahay u ka warhayo kaasi diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waa ka kufriyo waa ka gaaloobayo waa ka baxay xataa in loo taga ayaan banaaneen walow yaan laba rumaysane oo wuxuu uhi rasuulkeenu xadiidka imaam muslim uu warinayo man ataa caraafan fasa'alahu can shay lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla qofka faaliyo u tagoo wax weydiiya walow yaanu rumaysanba ha kuma socdo qaacidadii soomaalida odhanaysa faaliya hana rumaysan hana beeninin iyadoo qaacido baatila ah oo faaliyuhu inuu beenaalo yahay inaad aamin tahay waajib tahay mar haddaad u tagto walow yaanad rumaysan be afartan habeen salaad inaan laga aqbalahayn buu sheegaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo afartan habeen salaadii aad tukatay wax ajar iyo wax sawaaba haba yaraatay aanad ka helahayn waxaa markaasi dhacda inay mararka qaarkood wax sheegaan oo dabeeto wixii sidiisii u dhaco dad fara badan in arrinta noocaasi ay ku dagmaan waayo awliye u maleeyaan ama inuu ilaahay subxaana watacaala wuxu sheega ay u maleeyaan arrinta noocaasiya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey see bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiisi caaisha waxaa rasuulka lagu yihi mararka qaarkood bay wax noo sheegaan dabeetana arrintu sidii ay u sheegeen bay u dhacdae bal ka waran rasuulka ilaahayow wuxuu yihi rasuulku tilka alkalimatu min alxaq yakhtafuha aljiniyu fayuqarqiruha fii uduni waliyihi ka qarqarati dajaaja faykliطuna fiiha aktara min miati kadba kelmadda xaqa sidaa u sheegeen u dhacday waa kelmad jinku samada uu ka soo xaday buu leyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo shayaadiinta ayaa nimankaa faaliyayaasha iyo sixiroolayaasha ay isku shaqaystaan oo soo dhegaysta malaa'igta waxyaabaha ilaahay uu waxyooday ee malaa'igtu ay hadal hayso ilaahay sawaariikh buu ku diraa waran ciraad waxaa dhacda mararka qaarkood inay kelmad ay usoo badbaadaan shayaadiintu markaa waxay u keenayaan kuwan insigee dhulka jooga dabeetana wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhagta ayay u saarayaanoo waa u sheegayaan waxaa markaa dhacaysa inay boqol beenood ay ku daraan oo dad fara badani marka ay u maleeyaan kelmadda xaqa un iyagoo dhegaysanaya inuu qofkani yahay qof waxaan xagga ilaahay ka helay subxaana watacaala beentaa faraha badana dadku u fiirsan maayaan amaba se qiimayn maayaan waxaa markaa taasi ay noo caddaynaysaa haddii sixiroole ama xidigiya ama faaliya ama sooxi somaalin ay run sheegto ama hadal ay iska tidhi weeyaan oo ay waafaqday un qadarkii ilaahay tabaaraka watacaala ama arrintu waxay u dhacaysaa sida rasuulu ka warramay inay shayaadiintu ay usoo warrameen oo arrintaa warkeeda ay u keeneen inta badanna been bay sheegayaan waayo waxyaabaha dhacaya oo dhan warkooda shayaadiintu uma soo helaan umana keenaan waxaa markaa walaalayaal jirta haddii dadka la idhaahdo si cad baanu idinku faalinaynaa waxaa laga yaabaa dad fara badani inaanay aqbalin laakiin waxaa laga yaabaa in lagu dhahdo waanu idin kitaab furaynaa muxuu yahay kitaabkan ay kusii qoran tahay qofkan xanuunka haya amaba se meesha laga raacay ama qofkani waxa uu la kulmi doono kitaab arrintaasi ay kusii qoran tahay ma jirto waa kitaab laga faalinayo oo sida xariiqa dhulka looga faaliyo ayaa kutubta qaarkoodna faalku ugu qoran yahay sidaasoo kale waxaa laga yaabaa kitaabka qur-aanka laftiisa in la yidhaahdo dadka qaarkood waxaanu idinka eegaynaa xanuunka idin haya oo dabeeto tirada aayaadka iyo suwarka inta laysu egeego halkaa lafteeda laga faaliyo wax laga soo dhex saaro dadkuna ay u malaynayaan in qur-aan lagu dabiibayo oo qur-aan lagu daweynayo mar haddaad aragto qof sheeganayo inuu og yahay waxyaabaha maqan oo uu ka warramaayo meeshuu doonaya ha ka eego wuxuu doonayana ha u cuskadee faaliya ayaa shareecada u taqaana waxba ha ka dhegaysanin hana rumaysanin si ay diintaadu kuugu badbaado waxaa kaloo walaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato ilaahay weynayntiisa subxaana wa tacaala inay ka mid tahay in ilaahay subxaana wa tacaala kelidii aad ku dhaaratid haddii aad dhaaranaysid iyadoo sideedaba dhaarta qofka muslimka inuu farabadiyo aanay ahayn oo dhaarta lala yimaado oo qura marka loo baahdo markaa dhaar loo baahdana ilaahay oo qura waa in lagu dhaarto ma banaana ilaahay cid aan ahay inaad ku dhaarataa wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum faman kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut rawahu lbukhaari wa muslim war ilaahay waa idiin diiday buuri rasuulku inaad aabbayaashin ku dhaarataan qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto subxaana wa tacaala ama ha iska aamuso aamuskaasi ayaa u dhaama ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn uu ku dhaartee man kana xaalifan falaa yaxlif ila billah rawahu muslim qofka dhaaranaya ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn yaanu ku dhaaranin ayaa uu leeyahay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aabbaha iyo hooyada ha ku dhaaranin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha ku dhaaran kacbada ha ku dhaaranin ha ku dhaaranin waxa weeyaan makhluuqaadka wax ka mid ah rabbi tabaaraka wa tacaala cid aanan ha ku dhaaranin waayo weynaynta noocaasi cid markaad ku dhaaranayso macnaheedu waxa weeyaan inaad weynaysay weynaynta caynkaasina rabbi oo qura ayaa subxaana wa tacaala xaq u leh weyneyn ilaahay xaq u lahay aad makhluuq siisaba macnuhu uu noqonaya rabbi tabaaraka wa tacaala kelidii markaa lagu dhaarto waxaa kaloo muhima walaal inaad ogaato xabaalaha in la booqdaa inay tahay arrin mashruuca oo sunna oo diinteenna ka mid a iyadoo ujeeddadu ay tahay in kuwaasi dhintee camalkooda uu go-ay ee muslimiinta loo soo duceeyo isla markaa qofka noole xabaalaha tegayaana aakhira uu kusoo xusuustiyo geerida oo qalbigiisa arrinta noocaasiyo uu ku jilciyo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam nahaytukum can ziyaarati alqubuur faman araada an yazuura falyazur walaa taquluu hujra rawahu nasaa-i markii hore waan idiin diiday buu leey nebi maxamed xabaalaha inaad booqataan xabaalaha iska booqda buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hase ahaatee ha odhanina qowl baatila ha odhanina waxaan ilaahay idiin fasixin oo rabbi ka cadhaysiinaya iska ilaaliya xabaalaha markaad booqataan sidaa awgeed waxaa muhima in la ogaado xabaalaha booqashadooda iyadoo banaan in ujeeddada aad ka leedahay ay noqoto oo qura inaad aakhire kusoo xusuusto dadkaa dhintay ina aada u ducayso haddii ujeeddadu ay noqoto dadkaa inaad waxtar weydiisato oo iyagoo camalkooda uu go- iyaga aada naf ka daydid halkaad adigu u ducayn lahayd arrinta noocaasiyo shirki bay noqonaysaa oo ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn baad bariday oo wax ilaahay mooye cid kale aanay ku qaban karin aada weydiisatay haddaad xabaalaha u tagtay inaad ku soo cibaadaysato oo aada aaminto in cibaadadu halkaa ay ku fadli badan tahay oo laga aqbalaayo arrinta noocaasina waxay noqonaysaa mid sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafsan culimada islaamkuna inay bidco tahay ayaa ay tilmaameen waxaa kaloo iyaduna muhima inaad ogaato xabaalaha booqashadooda inaad safar u gashay inaan lagu ogolayn oo rasuulku wuxu uhi laa tushaddu rixaalu ila ila halaathati masaajid buqacad la doonayo in tegitaankeeda ilaahay loogu dhowaado safar looma geli karo saddex masjid mooyaane waa masjid ulxaraam iyo masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo masjid ulaqsa saddexdaa meelood meelaan ahayn safar looma geli karo oo tegitaankeeda ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaanayo xabaaluhuna saddexdaa masjid kama mid aha waxaa markaa loo baahanyay qofka muslimka ahi xabaalaha muslimiinta haddii uu soo maro isagoo safara ama socdaala inuu duceeyo haddii sidaas oo kale xabaalahan u dhow uu booqdo inuu u duceeyo aakhirana uu kusoo xusuusto xabaalahana lama kala fadilin oo lama odhan xabaalaha qaarkood si gooniya ha loo siyaarto ha loo booqdo xabaalaha muslimiinta oo dhami arrinta noocaasiyo waa ka siman yihiin ilaahay baa subxaanahu watacaala og dadkaasi dhintay xaalkoodu sida uu yahay khayr iyo wanaag baynu u rajaynaynaa waanaynu u baqanaynaa dadka muslimiinta ah oo odhan mayna jannay gelayaan ama awliya ayay wada ahaayeen waxaa laga yaabaa xabaalo fara badan oo iska cawlcawlan cidina aanay ka warhaynin inay ku jiraan dad awliya ilaahay subxaana watacaala ah oo iimaankooda uu sarreeyo alla kacabsigooduna uu fara badnaa in markaa siyaarada ama booqashada xabaalaha wakti gaara loo samaysto laha sanadkiiba mar baa la tegaya iyaduna inaanay mashruuc ahayn ogow oo qofka muslimka ahi maalinta awood ama fursad uu helo oo arrinta noocaasi ay u suurto gasho ayuunbaa la rabaa inuu sameeyo laakiin in qofka muslimka ah idhaa sanadkii mar baan xabaal heblaayo tegaya waa arrin shareecadeena aan ku soo aroorin rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam aanu ina barin ta labaad marka la tegayo xabaalo waxaa laga samaynayaa waa inaad aakhiro xusuusataad qalbigaaga jilciso indhuhuna ay ku ilmeeyaan oo dadkaasi meesha ay galeen ay aada kaaga kuga kaaga argagax geliso oo baqo weyn ay ku geliso camalkoodii inay la kulmeenna aada xusuusatid adiguna inaad waddadoodii aada haysid iyo in dadkaasi loo duceeyo labada arrimood baa meesha laga samaynaya in salaad lagu tukada maaha oo in xabaalaha lagu dul tukada ama xaggooda loo tukadaa waa mamnuuc in lagu dawaafo maaha arrintu oo meel lagu dawaafo ilaahay wuxuu inoo sameeyey kacbada oo qura in laysku masaxo barako laga daya maaha ujeeddada loo tegaya maaha saas oo kale ujeeddada loo tegaya in xaflada halkaasi lagu qabsado oo xoolo lagu lagu qalqasho amaba se waxa weeyaan lagu shiro xataa haddii waalidka meeshaasi uu ku jiro waalidka aad doonayso sadaqa inaad u bixiso dadka masaakiinta aad qaraabada tihiin ee meesha aad degan tahay jooga kuwaasi ayaad sadaqada aad siin kartaa ajarkeedana aada u niyoon kartaa inuu ilaahay subxaana watacaala waalidka uu gaadhsiiyo waxaa kaloo walaa lagaaga baahan yahay inaad ogaato in waxaa la dhaha tatayurka iyo tashaawunka baasaysiga in waktiyada qaarkood la baasaysto ama meelaha qaarkood ama dadka qaarkood ama xayawaanaadka qaarkood arrinta noocaasi inay tahay arrin aan sax ahayn waa inaad ogaato inuu ilaahay yahay subxaana watacaala ka caalamkan maamula fa huwa almucti waalmaanic ilaahay baa subxaana watacaala waxna diida waxna bixiya ilaahay subxaana watacaala maamulka caalamkan cidi lama wadaagto wakti lama wadaago oo maalini lama wadaagto oo dad lama wadaagaan oo xayawaan lama wadaagaan oo dhawaaqyada iyo sawdyada qaarkood lama wadaagaan cid ilaahay ku kaalmaysana ma jirto yudabiru lamra min asamaai ila alard in markaa ashyaada qaarkood aada baasaysataa oo aad tidhaahdo bisha caynkaasi balaayay leedahay oo lama guursado ama lama safro ama maalinta caynkaasi balaayay leedaho lama safri karo waxbaa kugu dhacaaya ama dadka qaarkood markay kuusoo galo aad tidhaahdo musiibaad daba socota ama xayawaanaadka qaarkood markaad aragtida aad tidhaahdo balaayo ayay wadaan arrinta noocaasi waa min camali ahli ljaahiliya islaamka hortii dadkii markaa jahliga faraha badan ku dhex jiray wixii ay samayn jireen weeyaan ficilka noocaasi ilaahay baa inooga warramay subxaana watacaala waxaa rabbigeenu uhi walaqad akhadna aala fircawna bisiniin wanaqsi min asamaraati lacalahum yadakkaruun fircoon iyo qoladiisii ilaahay wuxuu le waxaanu ku ciqaabnay sanado abaareed iyo in midhahoodii ay nuqsaameen oo ay baabi'een sidaan waxaan u samaynay bal inay wax ku qaataan faida jaathum alxasanatu qaaluu lana haadi wain tusibhum sayi'a yatayaruu bimuusa waman macah alaa inamaa taa'iruhum cinda allah walaakina akarahum laa yaclamuun marka wanaag iyo barwaaqo ay helaan waxay odhanayaan wanaagga yaga ayaanu ku helnay oo ilaahay baana jecel marka musiiba ay ku dhacdana nebi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo intii rumaysa bay baasaysanayaan oo waxay odhanayaan wadaadkaa baas baa balaayadaas oo dhan noo horkacayy ilahay wuxuu leeya alaa inamaa taa'iruhum cinda allah balaayadan ku dhacday ee nebi muuse ay u tiirinayaan iyaga ayaa sabab u ah walaakina aktarahum laa yaclamuun hase ahaatee badankoodu garan maayaan sidaa ay fircoon iyo qoomkiisu ay samayn jireen ayaa maanta dad fara badan oo muslimiina ay samaynayaan oo laga yaabo dadkii khayrkii wanaagga u sheegayey ee wanaagga baraaya inay baasaystaan oo yidhaahdaan intii aydaan noo iman barwaaqaanu ku jiro roob fara badan baa noo diin jiray oo xanuuna maanaan arki jirin ee idinka ayaa balaayada wada waa sidaa jaahiliyadu ay samayn jirtay uun waxaanay arrintu tahay iyo xaqiiqadu hadday roob la-aani dhacdiy haddii xanuun ay dhacaan sida ilaahay uu ka warramay waa qul huwa min cindi anfusikum dadku dunuub iyo khaladaad iyo xumaano ay sameeyeen ayuunbaa sabab u ah waxa ilaahay subxaana watacaala mar kale uu ka warramay mushrikiintii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray in iyaguna saasoo kale nebi maxamed baasaysan jireen wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'a yaqulu hadihi min cindi illah qul kullun min cindi illah wain tusibhum sayi'a yaqulu hadihi min cindik qul kullun min cindi illah waxa rabbi uu leeyahy subxaana watacaala haddii wanaag ay helo wax o dhan ilaahay baa na siiyey haddii musiiba ay ku dhacdona waxay odhanayaan adiga ayaa balaayo qabo balaayadoo dhan adiga ayaa watay waxaad tidhaahdaa baa laleeyahy nebi maxamedow kullun min cindi illah dhibaataduna xagga ilaahay bay ka timi subxaana watacaala sababtaba aada lahaataane barwaaqada iyo wanaaguna xagga ilahay buu subxaana watacaala u ka yimi marka jaahiliyada noocaasiya ee dadkaasi ay ku jiraano ilaahay uu ku canaantay uu ku dhaleeceeyey dadka muslimiinta inay kala mid noqdaan maaha waa inay aaminaan wax kastoo dhaca xagga ilaahay inuu ka yimi oo cid kaloo caalamkan maamusha ama waxyaabaha dhacaya oo oo ka warhayso oo horkacaysa inaanay jirin waa in la ogaado saa awgeed baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam walaatiyara baasaysi wax la idhaha ma jiro shay la baasaysan karo ama wakti ha noqdo ama meel ha noqdo ama shaksi ha noqdo ama xayawaan ha noqdee waxa rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu beri ka yahay qofka shay baasaysta laysa mina man tatayara aw tutiyara lah qofka shay baasaysta annaga naga mid maaha bu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam caqiido kale ayaa qofkaasi u haystaa waa qof aaminay caalamkan cid kale inay maamusho balaayo iyo masaa'ib ay keeni karto sidaasoo kale qofka inta loo baasaysto yacni dadka qaarkood ay ku dhahaan sheegani balaayuu leeyahay arrinta noocaasiyo ka aqbaloo rumaysta kaasina inuu beri ka yahay buu tilmaamaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha ka mid noqonin markaa walaal kuwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka beri noqday ee ku yahay walaal inaad ilaaliso farallada ilaahay uu ku saaray subxaana watacaala iyo sunayaasha la socda waxay ka mid tahay ammaanaadka ilaahay subxaana watacaala uu inoo dhiibay ilaahayna wuxuu ina amray ammaanada inaynu gudno in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha haddii faraa'ida iyo waajibaadkaasi aynu ka soo baxno ilaahay subxaana watacaala waa ina jeclaanaya rabbi tabaaraka watacaala waa inoo gargaaraya wuxuu rabbigeen xadiisulqudsi ku yidhi wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtu calayh addoonkaygu iguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay faralladii aan dusha ka saaray wala yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah faidaa axbabtuhu kuntu samcah aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi wa yadahu alatii yubtishu biha wa rijlahu alatii yamshi biha walain sa'alanii la ucطiyanah walain istacaada bi la uciidanah waxaa rabbigeenu leeyahy subxaana watacaala addoonka inuu kama suulayo inuu sunayaasha sameeyo addoonku marka uu sunayaasha sameeyo waan jeclaanayaa buu leeyahy rabbi tabaaraka watacaala marka aan jeclaado maqalkiisaan u ilaalinaya ooan u xifdinaya hadday caafimaad ahaan noqoto iyo haddii ay noqoto inuu wax wanaagsan uu ku maqlo xumaan aanu ku maqalba indhihiisaan ilaalinaya buu leeyahy rabbi tabaaraka watacaala xumaantaan ka ilaalinaya gacmihiisaan saasoo kale ilaalinaya iyo lugihiisa hadduu wax iweydiisto ducadiisa waan aqbalaya ila waa addoon wanaagsane haddii dhibaato uu iga magan galana iyo cid waxyeelaynasana ilaahay wuxuu leeya waan magan gelinaya subxaana watacaala sida awgeed baa wuxuui rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo gabadha muslimadaa ka hadlaaya idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha dakhalat iljanna gabadhu haddii shanteeda salaado ay tukatay ilaaliso bisha rabadaanna ay soonto zawjkeedana ay adeecday ka amar qaadato wixii macruuf iyo wanaaga jannada ayay gelaysaa buu leeya rasuulku alayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa walaal haddaad ilaahay xuduuddiisa aad u ilaaliso iyo faraa'iddiisa rabbi tabaaraka watacaala uu kuula jiraya oo rabbi adigana uu ku ilaalinaya wuxu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo cabdillaahi ibnu cabbaas la hadlaaya ixfad illaha yaxfadka ilaahay subxaana watacaala ilaali xuduuddiisa ilaahay baa ku xifdiyi doona o ku ilaalin doona adigane bal ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuuga abaalgudayaa haddaad waajibaadkii uu ku saaray sidooda aad uga soo baxdid inuu ilaahay subxaana watacaala xataa duriyadaada iyo carruurtaada iyo tafiirtaada rabbi tabaaraka watacaala uu xifdiyo ka digtoono walaal inaad yaraysato salaada arrinkeeda oo waktigeeda salaad waktigeeda aad dib uga dhigtid adoo ku mashquulsan acmaal iyo shaqooyin gurigaaga aad ka qabanaysid ama hadal aan macno fara badan samaynahayn iyo sheeko ilaahay subxaana watacaala ka magan gal inaad ka mid noqoto kuwa ilaahay uu yidhi fawaylu lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun waxaa hoog iyo halaagu u sugnaaday kuwa salaada tukanaya hase ahaatee salaadoodii ayaa ay ka mashquulayaan waktigeedii bay dib u dhigayaan khushuuc ku tukan maayaan iyagoo meel kale usii jeeda oo qalbigoodu meel kale uu ku maqan yahay ayaa rabbi tabaaraka watacaala ay hor istaagayaan waxaa tahay sidaas oo kale gabadh muslimada ilaahay subxaana watacaala wuxuu kuugu nicmeeyey binicmati liimaan ayaa rabbi subxaana watacaala uu kuugu nicmeeyey waxaa sidaa awgeed lagama maarmaana in maryaha aad xidhanaysa aad isku asturaysa ay noqdaan kuwana sifooyinkii ilaahay subxaana watacaala uu amray in laga helo marada gabadha muslimada ah isku asturayso ilahay wuxuu yihi isagoo dumarka muslimaadkaa la hadlaya waqul lilmuuminaati yaqdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihin maarmaana in maryaha aad xidhanaysa aad isku asturaysa ay noqdaan kuwana sifooyinkii ilaahay subxaana watacaala uu amray in laga helo marada gabadha muslimada ah isku asturayso ilahay wuxuu yihi isagoo dumarka muslimaadkaa la hadlaya waqul lilmuuminaati yaqdubna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna walaa yubdiina ziinatahuna ila ma dahara minha walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walaa yubdiina ziinatahuna ila libucuulatihin indhihiina laaboo ragga ha eegina oo naftiina xifdiya xumaan ka ilaaliya oo quruxdiina ha muujinina ilaa wejigi iyo labada gacmood inta hore mooyaane oo laabtiina iyo madaxiina khimaar saaroo qariyoo ragga ka astura waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamaya gabadha muslimada inaan loo ogolayn inay quruxdeeda jirhkeeda oo dhan waa wada quruxe wejiga iyo labadaasi gacmood mooyaane inaanay meel kala tusin ragga aan maxaarimteeda aan ahayn ee gayaankeeda ee xalaal ay tahay inay guursadaan waxaa mar kale rabbigeenu yidhi yaa ayuha anabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn wa kaana allahu gafuura raxiima waxaad nebi ow ku tidhaahdaa dumarkaaga iyo hablahaaga iyo dumarka mu'miniintaba jirhkooda ha ku asturaan oo ha ku sii daayaan jilbaabka arrinta noocaasi ee waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamaya inay iimaanka ka mid tahay waayo dumarka muuminaadka ayuunbaa warka noocaasiye lagula khitaabo loo sheegay waxaa rabbi uu tilmaamaya arrintaasi inay tahay cinwaanu lcifa inay tahay dhowrsoonida cinwaankii tusinayey iyo calaamadii loo daliishanayey oo xataa dadka xumi gabadha si ay su asturta inaanay kusoo dhiiranahayn buu rabbi tabaaraka watacaala tilmaamaya waxaa rabbi uu tilmaamayaa gabadha haddii markii hore ay ka dhacdo inaanay sidaa isu asturi jirin in ilaahay naxariistiisa aanay ka quutana ilaahay u toobad keento ilaahayna kafuuru yaho toobadeeda u aqbali doono u dembi dhaafi doono raxiimu yaho rabbi tabaaraka watacaala u naxariisan doono waxaa loo baahan yahay walaalayaal gabadha muslimada ahi markay maqasho aayaadkan qur-aanka ah inuu mawqifkoodu noqdo mawqifka uu qaato qofka muuminka ilaahay u hogaansanay subxaana watacaala ee ilaahay uu leeyahy wamaa kana limu'minin walaa mu'mina ida qada allahu warasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulah faqad dalla dalaala baciida xaq uma laho uma banaano nin muumina iyo gabadh muuminada tooni ilaahay markuu arrin xukumo ama rasuulku alayhi salaatu wasalaam xukum uu inoo sheego in arrin kale aynu ka doorano hawadeena aynu raacno dadku siday u badan yihiin aynu ku dayanno aynu aajinno dhawaaqa ibliis iyo shayaadiinta isig iyo jinka oo dhawaaqa rabbi tabaaraka watacaala aynaana jiibin haddii sidaa la sameeyo oo ilaahay amarkiisa iyo amarka rasuulka aad khilaafto ood hawadaada raacdo waxa aad samaysay macsiya la yidhaahdaa qofka ilaahay iyo rasuulka caasiyaana waa qof lumay waddadii jannada ayuu ka lumay waddadii raalli ahaanshaha rabbi tabaaraka watacaala loo amarayey ayaa qofkaasi uu ka lumay kudayasho wanaagsan baa kuugu sugan walaal dumarkii saxaabiyaadka ahaa waxay leedahay umu salama radia allahu canha markii aayaadka xijaabku ay soo degeen kharaja nisaau lansaari kaana calaa ru'uusihina algirbaan min asakiina wa calayhina aksiyatun suud yalbasnaha rawaahu abu daawuud aayaadkaasi markay soo degeen oo raggii rasuulka ay ka maqleen oo guryahoodii ay kula noqdeen oo dumarkii ay u akriyeen subixiiba dumarku waa u hoggaansameen waxay subixii soo baxeen dumarkii ansaartu iyagoo si degan u soconaya oo isqaabqaad aan lahayn oo aada moodid inuu inuu tuka madaxa ka saaran yahay oo tukahaasi inuu duulo ay ka ilaalinayaan deganaanshahooda ayaa loo jeedaa iyagoo xidhan maryo madmadow oo ay isku astureen waxaa markaa taasi ay tusinaysaa in loo daayo xijaabku inaanu noqon mid waxa weeyaan isaga laftiisu quruxa oo indhaha ragga soo jiidanaya in qurux lagu qariyaa loogu talagala isagu inuu qurux noqdo looguma talagelin gabadhu waa inay gurigeeda isku qurxiso inta ay joogto laakiin mar hadday dabad iyo banaan ubaxayso waa inay quruxdeeda qariso sida ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay sidaas oo kale xijaabku waa inuu noqdo mid gabadha jirkeeda o dhan wada gaadhsiisan mid ballaadhan oo jirkeeda aan ku dheganayn waa inuu noqdo mid dharka ragga aan u ekayn oo sidii dharka ragga ay u tashay sidaas oo kale waa inuu noqdo mid waxa weeyaan adag oo qaral oo jirkeeda aanu ka dhex muuqan ahayn dumarka gaalada ay dharka ay xidhaan waa inaanu gabadha xijaabkeedu aan u ekaan sidaasaa loo baahan yahay walaal inaad ugu dayato dumarkii saxaabiyaadka ridwaanullaahi calayhim iimaan baa kalifay inay saasi yeelaan waa inaynu iimaankeena inaguna kor u qaadno markaasa inoo fududaanaysaa kalaamka rabbi tabaaraka watacala inaynu hogaansanno iska ilaali inaad ka mid noqoto kuwa kaasiyaadka ee caariyaadka ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi jannada geli maayeen raayaxadeedana heli maayeen waa kuwa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa nisaaun kaasiyaatun caaira caariyaat maa'ilaatun mumiilaat waxbay gashayin haddana wax asturaayo maaha xaqay ka leexsan yihiin dadkana waa fitnaynaya dumarka kale saasoo kale ugu yeedhaan raggii ayaa ay fitnaynayaan ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila madaxooda waxaad meed moodaa geela kuruska janjeer kale le oo kale ayaad moodaa manaa timahooday timo kale ku xidhiidhiyeen ama timahooda ayaa marka ay dabeen kor ay u taageen oo madaxoodiiba wax kale ay u dul saaray u ka dul fiiqay jannada geli maayaan buu rasuulku raayaxadeedana heli maayaan gabadha markaa mutabaridada ah ee sidaasi isu asturi weyda inay tahay raayaxatuljanna mid ka qabday ayaa xadiidku ina tusinaya inay gasho daayo maxay taraysaa markaa nolol iyo wax qurux iyo horumar lagu tilmaamayo oo gabagabadeed iyo natiijadeedu ay noqon doonto inaad jannada raayaxadeeda aada weydid bal wuxuu rasuulkeenu ka warramay calayhi salaatu wasalaam dumarka caynkaasi inay yihiin malcuunaad naxariista rabbi tabaaraka watacaala kuwa laga fogeeyey miyaad raalli ku tahay walaal inaad noqotid sharu nisa dumarka ta u shar badan wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wa sharu nisaa'ikum almutabarijaat almutakhayilaat wa huna almunaafiqaat dumarkiina waxaa u shar badan kuwa mutabarijaadka dhar asturo ayaanay xidhnayn ama socodkooday tabaruj ku samaynayaan oo waa mutakhayilaad oo waa isqaadqaadayaan ama quruuxa aysa soo mariyeen bay muujinayaan wa huna almunaafiqaat buu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam iimaankii la rabay kuwa qalbigooda kuma jiro waayo haddii iimaankii la rabay qalbigooda uu ku jiro sicirka xume noocaasi ayaa uu ka celin lahaa waxaa kaloo walaalaan ku leey oo lagaaga baahanyay inaad gurigaaga laasimtid oo aad yaraysid bixitaanka aad dabadda aad u baxaysid rabbigaa wuxuu ku yihi subxaana wa tacaala waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluula dumarka ayaa rabbi uula hadlaya waxaa rabbigeenu leeyahay subxaana wa tacaala dumarow guryihiina jooga oo ku nagaada oo ha bambixina sida ay u bambixi jireen dumarkii waktigii jaahiliyada joogay islaamka horti gabadha muslimadda ahi baahi iyo ujeeddo ay gurigeeda banaankiisa ka leedahay unbay ubixi kartaa oo cid usoo qabatana marka aanay haysan sa awgeed baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam qad adina allahu lakuna an takhrujna lixawaa'ijikuna ilaahay wuxuu idin ogolaaday oo qura dumarow inaad u baxdaan baahidiina mar haddii xaajo iyo baahi loo baxaanay jirin ama cid hawshaa ku qabanaysaaba ay jirto kaaga filaatay inaad baxda inaan lagu ogolayn ayaa aayadda iyo xadiidka labaduba ay tilmaamayaan haddii gabadhu marka ay u baahato bixitaan waxaa loo baahanya inay arrintaasi noqoto miduu ninkeedu haddii ay tahay gabadh guri leh uu ogol yahay oo raalli uu ka yahay oo waxaaba axaadiistu ay tilmaamaysaa masaajidka inaanay tegi karin iyadoo ninkeedu aanu ogolayn oo waata ragga uu ku leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarku hadday idin weydiistaan inay masaajidka tagaan ha u diidina ida istaadanat ilmar'atu axadakum ila almasjidi falaa yamnachaa waxa xadiidku uu tusinayaa masaajidka inaanay tegi karin iyadoo ninkeedu aanu ogolayn sidaa awgeed ba waxay culimadu leeyihiin iyagoo axaadiista xujaysanaya looma ogola gabadhu inay baxdo iyadoo waxa weeyaan ninkeedu aanu u ogolayn bixitaanka noocaasi ah hadday ogolaansho la-aan ku baxdana gabadhaasi waxay noqonaysaa mid caasiyatun lilahi wa rasuulihi ah ilaahayna subxaana watacaala ciqaabkiisa mutaysatay markay baxayso saasoo kale gabadha muslimadda ahay waa inay noqoto mid asturan soo horeba aynu usoo tilmaanay waa inay ka fogaato diibkiiyo bukuurka cadar iyo uusi midnaba waa inaanay u dhowaan oo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa kharajat ixdaakuna ila almasjid falaa taqrabana tiiba rawaahu muslim midkiin markay masaajidka tegayso udug yaanay u dhowaanin oo aanay ismarinin hadda waa tii masaajidka tegaysay si ay khayr usoo dhegaysato ama ay usoo cibaadaysato tii suuq iyo rag dhex gelaysana maxaad u malaynaysa ama hawlo kaliya ujeedooyin kale u socotay waa min baabi lawla looma ogola in dumarku marka ay gurigooda ka baxayaan waxuu doon waxa weeyaan ay sii marsadaan bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaan xun buu ka bixiyey gabadha sidaa samaysa oo wuxuu ihi ayumaa imra'atin istactarat famarat calaa qowmin liyajiduu riixaha fahiya zaaniya rawaahu axmed wa abu daawuud watirmidi waannasaa'i gabadh kastoo cadarisa soo marisa oo dabeeta rag soo marta dabeeta arrintu ay noqoto raggaasi in cadarkeedu usoo uro oo xaggeeda ay eegaan oo sidaasi ay ku dambaabaan oo lagaba yaabo inay saasi ay ku fitnoodaan gabadhaasi arrintaasi ay samaysay xumaanta iyo faaxishada weyn waddadii loo mariyey weyaan ficilka noocaasi ay samaysay in arrinta noocaasi aadka u foosha xun gabadha muslimadahay nafteeda ay uga raalli noqoto maaha ilaahayna subxaana watacaala raaligelintiisa iyo raacitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax walba waa in laga horraysiiyo oo hawada nafta laga horraysiiyo dookeeda oo laga horraysiiyo dadkan faraha badan ee ilaahay subxaana watacaala amarkiisa khilaafsan sidaas oo kale gabadha muslimadda ah waa inay iska ilaaliso haddii gurigeeda ay ka baxdo amaba si ay joogtaba inay ragga ay dhex gasho ikhtilaaf ay samayso amaba se ragga ay gacan qaado wuxuu arkay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam raggi iyo dumarkii oo masaajidka kasoo dareeray oo isdhex galay waxaa rasuulku uhi isagoo dumarka la hadlaaya istaakharna fa inahu laysa lakuna an taxqaqna ariiq calaykuna bixaafaati ariiq dumaroo ragga dib uga jooga xaq uma lihdin waddada bartankeeda inaad martaan waddada hareeraheeda iyo koonayaasheeda mara waxaa markaa dumarkii muslimaadka ah ay sameeyeen dhawaaqaa rasuulka markii ay maqleen ay uhogaansameen oo waxay lada saxaabiyadda xadiidka warinaysaa gabadha muslimadii intaa kadib waxay ahayd markay waddada maraysa inay ragga ay ka fogaato oo gidaarka ay isku dhajiso ilaa mararka qaarkood gidaarku uu qabsadaba maradeeda gidaaradii markaa oodi iyo qoryaha ka samaysnaa xadiidka abu daawuud baa warinaya saasaa loo baahan yaha walaalayaal gabadha muslimadda inay noqoto mid xishood badan oo ragga aan dhex gelin oo aan gacan qaadin oo hadday waddo maraysa dhinac marta oo haddii bas ay fuulaysa kursi gooniya eegata ama kursi dumar ay fuushan yihiin waxa weeyaan la korta laakiin in raggii layska dhex galo layska dhex fadhiisto dhinaca la saaro oo laba nin dhex dhexdood gabadho ay fadhiisato hadday bas raacaysa ama gaadhi kaleba xishood darra ayaa arrinta noocaasi ay tahay waxaana ay tahay arrintaasi gabadha karaamadeeda iyo sharafteeda meelka dhac weyn bay ku tahay oo islaamku gabadha ayuu ilaalinayaa sharafteeda ayuu u ilaalinayaa marka sidan uu faraayo saa ogeed ba cali bin abi aalib radia allahu canhu ayaa wuxuu ihi isagoo raggii la hadlaaya waa ragoo waxay soo gaadhay dumarkiinu inay dhinaca saaraan oo meelaha cidhiidhiga ay dhex galaan ee ragga gaalada ahi ay marayaan alaa takaaruun war miyaydaan ragow hinaadsan lahayn innahu laa khayra fii man laa yakaar khayr iyo wanaag male qofka aan hinaadsan lahayni buu leeyahay cali bin abi aalib radia allahu canhu ninku inuu gabadhiisaa uga raalli noqdo maaha gabadha muslimadda ahina sharafteeda iyo sharafta waalidkeed iyo walaalaheed iyo sharafta waxa weeyaan ninkeeda intaba waa inay ilaaliso oo ay noqoto mid ragga sidaasi uga fog oo uga dhex baxsan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam iyabaynu garana qalbi wanaaggiisa iyo iimaankiisa haddana dumarka ma gacan qaadi jirin oo ini laa usaafixu nisaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi waana ka digay iskacanqaadka dhex mara ragga iyo dumarka aan maxaarim isu ahayn oo wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin in mudac madaxa lagaga taago maskaxdiisa halkaa uu ka galo ayaa u dhaanta inay gacantiisu taabato gacanta gabadh aan xalaal u ahayn markaa ninku inuu gacanta uu saaro gabadh aan maxaarimtiisa kamid ahayn ima banaana gabadhuna sidaas oo kale weeyaan arrinkeedu waxaa walaalayaal maanta aynu maqlaynaa dacawaad iyo dhawaaqyo fara badan oo gabadha muslimadda ugu baaqaya inay gurigeeda ka soo baxdo oo banaanada ay usoo baxdo oo ragga majaalistoo majaalistooda ay la wadaagto oo rag iyo dumarkiibaa tartan la dhex dhigay waxaynu ogsoonnahay islaamku shaqooyinka qaarkoodna rag iyo dumarku ka dhexaysiiyey qaarkoodna dumarka ayaa u gaar yeelay qaarkoodna ragga ayaa loo gaar yeelay qabyaaladina kama dhexaysa ragga iyo dumarka waa in qolo waliba ay ku raali noqoto sida ilahay uga raali noqday subxaana watacaala sidaas ayaana dantooda iyo maslaxadooda adduunyo iyo tooda aakhirada ay ku jirtaa sida dumarkooda ay u baaba'een ee ay u dabadbaxeen ee dantoodii adduunya si aakhiraba ay u seegeen ayaa ay doonayaan dumarkeenana inay useejiyaan oo wanaaggooda iyo sharaftooda iyo boqornimada ay haystaan ee guryahooda ay ku haystaan inay ka soo saaraan bay doonayaan markaa gabadha muslimadda ahi inay dhegaysato maaha waxaa kaloo iyaduna muhima walaal inaad ka digtoonaatid bedelitaanka khalqiga ilaahay abuurka ilaahay subxaana watacaala kuu sameeyey ilaahay subxaana watacaala insaankan uu abuuray suuratii ugu wanaagsanayd buu abuuray laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ina khalqa allahi kulahu xasan buu rasuulku alayh salaatu wasalaam in khalqigii abuurka ilaahay la bedelaa waa waddo ibliis dadka ugu baaqayo uu kuna ballan qaaday inuu arrintaas samayn doono siduu ibni aadamka u lumiyo waa ka ilaahay nooga warramay inuu ibliis yidhi wala aamurannahum fala yugayirunna khalqa allah colaaddu u hayo aadam iyo carruurtiisu muujinaya oo wuxuu leeya waan fari doonaa oo waxa ay samayn doonaan khalqiga ilahay inay bedelaan oo xayawaanka dhagaha ay jarjaraan oo sidaas oo kale carruurtooda dhagaha ay gooyaan iyagoo leh waa dabakeen ama carruurtii ka horraysay baa dhimatay amaba se ina iyaga laftoodu khalqigooda ay bedelaan sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada u uga digay khalqiga ilahay in la bedelo gaar ahaan dumarku aad arrintaa ugala hadlay waxay leedahay asmaa ina imra'atan sa'alat rasuula allahi faqaalat ya rasuula allah ina ibnatii asaabaha alxasaba fatamazaqa shacruha inantaydii gabadh baa rasuulka u timo waxay leedahay inantaydii aflaaqaa timaha kaga dhacday dabeetana timaheedii baa daatay wa inii zawajtuha nina waanu guuriyo waa waa guri gelaysaa afa asilu fiihi timo kale ma ugu xidhiidhiyaa faqaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alwaasilata walmustawsila rawahu lbukhaari wa muslim ilaahay ha nacdal buri nebi maxamed oo naxariistiisa ha ka fogeeyo gabadha gabadh kale timaheeda tima ugu xidhiidhisa ee ugu tidacda iyo ta loogu xidhiidhinayo labadaba waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu nacdalay lacana alwaasilata walmustawsila wlwaashimata wlmustawshima wlmutanamisaat wlmutafallijaati lilxusn almugayiraati likhalqi illah wuxuu leeyahy cabdillahi ibnu mascuud wuxuu yihi rasuulku ilaahay ha nacdalo gabadha jidhka dumarka deldaloolisa iyo ta loo deldaloolinayo ta sunnayaasha iska xiirta iyo ta waxa weeyaan ka xiiraysaba kuwa ilkahooda qora iyagoo arrinta noocaas iyo qurux uga jeeda khalqiga ilaahay kuwa bedela ilahay ha nacdala buu leeyahay rasuulku alayh salaatu wasalaam bukhaariyo muslim baa werinaya markaa gabadha muslimadda ahi sida ilaahay u abuuray subxaana watacala ay raalli ku noqoto oo jidhkeeda iyo diirkeedana ay waxba ka goyn ilkaheedana haddaanay dhibaato caafimaad ku haynin waxba waa inaanay ka goynaysaa ilaahay tabaaraka watacaala u abuuray waa inay u dayso timaheeda waa inay ilaashato timo kale marka aanay ku xidhiidhin wahaakada wax kasta oo khalqiga ilaahay bedelkiisa ku saabsan waa inay iska ilaaliso waxaa kaloo muhima inaad ogaato walaal ilaahay subxaana watacaala carabkan uu ku siiyey waxa uu ka mid yahay nicamka ilaahay ku siiyey waaweyn sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ugu mano sheegtay alam najcal lahu caynayn walisaana wa shafatayn waxaa rabbi tabaaraka watacaala uu tilmaamaya oo addoomaha ugu mano sheeganaya inuu yeelay laba indhood iyo carab iyo laba dibnood oo hadalka u suurto geliya nicmada caynkaasi a haddii ilaahay siduu ugu talagalay aan loo isticmaalin waxay isu bedelaysaa niqmo iyo inaad ilaahay ka cadhaysado subxaana watacaala dabeetana rabbi ciqaabkiisa uu kugu habsado sidaa awgeed hadalkaagu intaanu afkaaga soo dhaafin oo carabku aanu soo tuurin waa inaad miisaanto oo aad ku dadaashid inay kelima wixii ilaahay ka cadhaysinaya waa inaanad ku hadal waa inaad ogaato kelmad kastoo aad ku hadashaa waa calaa mas-uuliyatig mas-uuliya cadiima ayaa kaa saaran kelmad quraa laga yaabaa inay sababu noqoto inuu ilaahay jannada ku geliyo subxaana watacaala oo adigu aanad qiimo weyn u yeelahayn kelmad quro aanad qiimo u yeelahayn baa laga yaabaa inay sabaab u noqoto in ilaahay subxaana watacaala naarta uu kugu fogeeyo oo gunteeda hoose uu ku geliyo wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ina alcabda layatakallamu bilkalima min ridwaan illah laa yulqi laha baala yarfacuhu allahu biha darajaat addoonku wuxuu ku hadlaa kelmad ilahay raalli gelinaysa oo isagu aanu moodahaynba qiimaha intaa leg inay leedahay markaasaa ilaahay darajooyin kor uu ugu qaadaa waina alcabda layatakallamu bilkalima min sakhat illah laa yulqi laha baala yahwi biha fi jahannam rawahu lbukhaari addoon kalena kelmad buu ku hadlaa ilaahay cadho gelinaysa subxaana watacaala oo aanu moodahayn inay heerkaa la gaadhayso markaasaa naarta jahanamo kelmada caynkaasi ay ku tuurtaa waxa u badana dadku ay ku gelayaan walaal naarta waa alfamu walfarju weeye waa waxa afka ay kaga hadlayaan iyo waxa xubintooda kale ay ku sameeyaan sa awgeed baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadka waxaa naarta ku tuuraya iyagoo xagga wejiga u fooraray naarta lagu tuuro keenaya ee u badan waa wixii carabadooda ay ku goosteen carabkaabu yaanu ku halaagina iska qabo iska ilaali haddaad carabkaaga ilaaliso waxa uu kaaga ballan qaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay jannada inuu ku geyn doono iska ilaali hadalka faraha badan sidiisaba kalaamkaagu waa mid lagu xisaabinayo ima an yakuuna laka aw calayk ama adiga ayaa waxa weyan wanaag ka heli doona oo kalaam adiga waxa weeyaan khayr kuusoo jiiduu noqon ama wuxuu noqon doonaa kalaam kalaam ciqaab kuu sababa man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayra aw liyasmut ilaahay iyo maalinta qiyaame qofka rumaysani khayr ha ku hadla ama ha iska aamusaba sidaasi awgeed waxaa muhima inaad ogaato inay weliba kula socdaanay kula joogaan mar walba cid hadalkaaga koodaysa oo hadalkaaga tirinaysa oo qoraysa sida ilaahay tabaaraka watacaala uu yihi can ilyamiini wa can ishimaali qaciid maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid malaa'ig buu rabbi tabaaraka watacaala kuu diray iska ilaali kiibada xanta waxaa la yidhaha namiimada isku dirka dadka la isku diro beenta assukhriya bilaakhariin dadka kale inaad ku jeesteesto kullu hada waa min xasaa'id alalsub waxyaabaha carabkaagu uu kuu geynaya kamid inuu kuu jaraayo ee aan midho aan la mahadin inuu ilaahay kuu cadhooda arrimahaas oo dham ay sababaan ilaahay ciqaabkiisana aad la kulantid intaa qabriga aad ku jirtid iyo naarta ha dhowtoole walciyaadu billah wax kasta aad maqashaha ku sheekayna iska ilaali oo ha ku warramin wararkan aad maqlayso been ayaa ku jirta waxyaabo dembiya ayaa ku jira haddii markaa wax kastoo aad maqasho aadna aad kusii waranto inaad been ku waranto ayaa dhacaysa inaad dembi aad ku hadasho ayaa dhacaysa saa awgeed baa rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmari kadiban an yuxaditha bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan inuu ku waramo wax kastoo uu maqlay ilaahay subxaana watacaala xuskiisa carabkaagu ha ku mashquulo sida rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam la yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yaanu ka suulin mid ilaahay xuskiisu uu ka qoyan yahay waa hubka u adag ee ilaahay dembigaaga uu ku dhaafayo falaax aad ku gaari karto ilaahay ajar weyn aad kaga helayso haddaad la iman weyda aada khasaaraysid shaydaanka waa hubka u adag aad iskaga celin kartid weeyaan qalbigaaga ayaa dikriga ilaahay ku xasilaya alaa bidikri illahi tatmainu lquluub waa jannadii oo aada beeranayso macnaheedu marka rabbi tabaaraka watacaala aad xusiisid sidaasoo kale maqalkaaga ka ilaali inaad ku maqashid heeso ama muusig ama hadal faaxisho oo xun hana fadhiisanin oo hana dhegaysanin meelaha arrimaha noocaasiya lagu hayo cibaad raxmaan waxaa sifaadkooda ka mid a waidaa maruu bilagwi maruu kiraama meel lagwi iyo xumaan lagu hayo markay soo maraan iyagoon ka qayb gelin oo laqwiga iyo xumaanta aan qalbigooda iyo carabkooda iyo dhegahooda aan ku wasakayn ayay maraano ay dhaafaan buli rabbi tabaaraka watacaala ogow maqalkaaga iyo araggaaga iyo qalbigaagaba maalinta qiyaamo wixii aad ku samaysay waa lagu weydiin doonaa sida ilaahay tabaaraka watacaala fi lqur'aani alkariim uu ku tilmaamay waxaa kaloo muhima walaal inaad ogaato barashada diinta rabbi tabaaraka watacaala inay tahay arrin la mahadiyo oo sharaf iyo qiimo weyn leh bal waa waajib sharciya mukallaf baato ilaahay waajibaad buu ku saaray waajibaadkaasi inaad barato ayaa waajiba si markaa dumarka saxaabiyaadku ridwaanullahi calayhim ay ahaayeen dumarka muslimaadka ahi waa in ay noqdaan waxay tidhi caaisha radia allahu canha iyadoo ammaanaysa dumarkii ansaarta nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaa an yatafaqahna fi diin rawahu muslim dumar waxaa u wanaagsan dumarkii ansaarta xishoodku umuu diidin diinta rabbi tabaaraka watacaala inay fahmaan oo ay bartaan barashada diinta rabbi aad baranaysa jahligaad kaga baxaysaa xuquuqdii ilaahay kugu lahaa baad baranaysaa sii khalqigu ay kugu lahaayeen baad baranaysaa ajar weynna waa aad ka helaysaa waxaa kaloo muhima inaad ogaato walaal khalqigu xuquuq bay kugu leeyihin aada u fara badan xuquuqda waxaa weyn xuquuqda labadaada waalid ay kugu leeyihiin haddaanad reer lahayn ilaahay subxaana watacaala wuxuu kugu waajibiyey labadaada waalid inaad u ixsaan fasho waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana hadal wanaagsan iyo ficil wanaagsan waa inaad kula dhaqanto wax allaale waxa ay dhibsanayaan waa inaad ka ilaaliso ama hadal ha noqde ama ficil ha noqde zawjkaaga iyo ninkaaga xaq kugu leh haddaad guri iyo reer aad leedahay xaqiisu aad buu weyn yahay ilaahay baa ku amray subxaana watacaala ilaahay baa amiir iyo sayid isaa kaaga dhigay dantaada ayaana sidaasi ku jirta gabadha muslimadda haddii ay tahay gabadh caqli badan oo waxgarada waxay weynaysaa waxa ilaahay subxaana watacaala u weyneeyey iyo rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxay ku dadaalaysaa inay zawjkeeda ay adeecdo waayo waxay ogtahay haddii zawjkeeda ay adeecdo in arrinta noocaasiyo jannada ay ku gelayso sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay xadiiskaaynu akrinay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo gabadh la hadlaaya oo kala hadlaya arrinta zawjka unduri ayna anti minhu fa inamaa huwa jannatuki wanarik wa naaruki rawaahu axmed walxaakim ninkaaga bal sida aad u tahay ka fiirsa gabadhay isaga ayaad jannadaadi iyo naartaadii ah haddaad adeecdo si fiican aad ula dhaqanto janna ayaad ku heli doontaa iyo naciib haddii kalena naarta inaad gasho ayaa dhaqan xumadaad iyo ficil xumada aad kula dhaqmaysa ama hadal ama ficil ha noqotee ay sabab noqon kartaa walciyaadu billah xaq bay kugu leeyihin carruurtaadu carruurtaadu xaqa ay kugu leeyihin waxaa kamid a inaad koriso waxaa kamid a saasoo kale inaad tarbiyadayso oo ad ficil ku tarbiyayso wanaag aad samayso ay kaaga daydaan hadalla aad ku tarbiyayso wanaagga aad u sheegtid wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walmar'atu raaciyatun cala ahli beyti zawjiha wa waladi wa hiya mas-uulatun canhum rawahu lbukhaari gabadha waxaa loo diray guriga waxa weeyaan ninkeeda dadka jooga inay mas-uul ka noqoto carruurtiisa ayaa mas-uul ay ka tahay waxaanay arrintaasi tahay mid la weydiin doono yowma alqiyaama oo laga xisaabin doono saasoo kale jaarkaagu xaq weyn buu kugu leeyay ilaahay baa ku amray iimaankay kamid tahay jaarkaaga inaad ikraamto inaad dhibaataysaana oo ad hadal ku dhibaataysa ama ficil arrinta noocaasiyana waa iimaan darra weeyaan waxaa kusoo gebagabeynaya walaal sabir baa lagaaga baahan yahay aad ku sabirta ilaahay daacadiisa subxaana wa tacaala inaad ka sabirta xumaanaha ilaahay uu kaa mamnuucay oo naftu in fara badan bay xumaan ku faraysaa ee nafta la jihaad oo naftaada xisaabi wanaagga ku sabir xumaantana ka sabirsii masaa'ib baa intaasi dhacayso dadka la soo gudboonaanaysa waxaa loo baahanya markaa in sabirla la yimaado ogow fil akhiir gebagabo iyo u dambayn cizadeenu iyo sharabteenu waxa ay ku jirtaa ilaahay subxaana watacaala diintiisa oo aynu baranno oo aynu ku dhaqanno man kana yuriidu alciza falilaahi alcizatu jamiica qofka sharaf iyo sarrayn doonaya adduun iyo aakhirada ilaahay baa haya subxaana wa tacaala ilaahayna waxaa lagaga hela arrinta noocaasiya in la adeeco laga amar qaato qofka muslimkaahina waa inu ogaado rag iyo dumarba haddii diinta rabbi uu barto uu ku toosnaado arrinta noocaasiya inay maslaxadiisa iyo dantiisa ay tahay sharaf iyo qiimana dadka dhexdooda uu ku yeelanayo wasaawista shaydaanka iyo ducaatu shaydaan iyo kuwa xaqa neceb waa inaanu qofku dheg u dhigin dhawaaqooda waa inaanu dhegaysan waa inu ilaahay tabaaraka watacaala dhawaaqiisa u dhegaysto ilahay dembigeenna ha dhaafo subxaana watacaala khayrkii wanaagana hayna waafajiyo wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu cala nabiyina muxamed